bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba joogtaan heestiyool baad noo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareeg wararka afar labaatanka saac ee raadiga darsare muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xidhan war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa manow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen qabiisay bixis jimcana ay soo galayso taariikhduna ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha koowaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka wareegga wararka darsan caawa aad ku maqli doontaan haddii allah abood leh oo yidhaahdo waxaa ka mid noqonaya dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay in maanta howlgal ka dhacay duula hoos tagta deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellaha dhexe ay ku direen dagaalyahaano dhowra oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa war ay dowladda soo saartay qodobadaas oo kale barnaamijka wareegga wararka darsan aad ku maqli doontaan caawa waxaa ka mid noqonaya shaqaalaha qeybta amniga garoonka maamushaha ee garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa maanta waxa ay sameeyeen shaqo joojin haddaba maxay tahay sababta xilligan keentay in shaqo joojin ay sameeyaan shaqaalaha qeybta amniga shirkadda maamusha ee garoonka aadan cadde barnaamijkan iskugu soo gudbin doonaa waxyaabaha sidoo kale barnaamijkaad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid noqonaya faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya dagaal khasaare geystay oo maanta ka dhacay xuduuda buurey gobolka bay barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa maamulka koonfur galbeed oo ka hadlay dagaalkaas khasaaraha geystay kulan looga hadlayay amniga magaalada caasimadda ee muqdisho oo maanta ka qabsoomay degmada kaxda ee gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka warbixin ka bixinaya qodobada shirkaas looga hadlaya barnaamijka muddada habadda uu ku jiro dhegeystayaal idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigalan oo sheegay inay u diyaargaroobeen howlgalka wejiga labaad ee ka bilaabanaya deegaanada maamulkaas ee uu dhowaan madaxweyne xasan sheekh uga dhawaaqay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa madaxweyne laftigalan oo arrimahaas ka hadlaya qodobada sidoo kale barnaamijka wareega wararka darsan aad ku maqlaysaan caawa dhegeystayaal waxaa ka mid noqonaya maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta xukun dil toogashaha ku riday dhakhtar caan aha oo loo haysto inuu ka dambeeyey qaraxyo idilul qorshaysan oo ka dhacay magaalada muqdisho barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo maanta sharci ku yeesheen magaalada muqdisho ku ansixiyey heshiis isafgarad ah oo ay wada gaareen dowladaha soomaaliya iyo masar haddaba heshiiskaas muxuu yahay barnaamijka kugu soo gudbin doonaa qodobada sidoo kale barnaamijka wareega wararka darsan caawa aad ku maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya maxkamadda gobolka banaadir oo mar kale su-aalo weydiisay wariye cabdalle axmed muumin iyadoo maxkamadda aysan weli ka gaarin go-aan rasmi ah kiiska wariye cabdalle qodobadaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijka wareega wararka dalsan caawa idinkugu soo gudbin doonaa muddada barnaamijka waduu ka baxayo waxaa farsameynaya cabdiwahaab waa mar kale dhegeystaal barnaamijka wareega wararka dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
oo ah hagaagageystayaal barnaamijka wareega wararka dalsan qodobada aad ku maqasheen oo faahfaasanayaan haatan gudagelaynaa waxaana ugu horaan aynu ku bilaabeynaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagaran ayaa waxa uu sheegay in ay u diyaar garoobeen islamarkaana ay diyaar u yihiin howlgalka wejiga labaad ee ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee laga bilaabayo deegaanada maamulka koonfur galbeed madaxweyne laftagareen oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa waxa uu sheegay in ay mar hore u diyaargaroobeen dagaalka wejigiisa labaad ee uu madaxweyne xasan sheekh kaga dhawaaqo magaalada baydhabo laftagareen ayaa sheegay in ciidamo ku filan ay haystaan islamarkaana ay hore tababare u siiyeen ciidamadaas ayna u diyaarsan yihiin in ay ah, deegaanada gobolka waa gobolada ay kaga sugan yihiin koonfur galbeed ay ka saaraan shabaabka waa sidoo kale ku dhigay madaxweyne laftagareen isagoo sii hadlayay ayaa sidoo kale waxa uu rajo wanaagsan uu ka muujiyey howlgallada dalka ka socda isagoo tilmaamay in ay durada iyo maamulka koonfur galbeed iskaashadaan islamarkaana ay ka saari doonaan deegaanada dalkaas ay kaga sugan yihiin isagoona hadalka hadalkiisa intaasii raacsiiyey sidoo kale waxa uu sheegay in ah, bilihii uu socday dagaalka looga dhawaaqay dalka ee ka dhanka al-shabaab ay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolada een, ah, maamulada galmudug iyo hirshabelle loo qabsaday madaxweyne laftagareen oo hadlayeen waxa uu yidhi koonfur galbeed ee sida aad sheegtay madaxweynaha ee, waatuu sheegay wejiga labaad inuu ka bilaabanayo laakiin ee, annaga koonfur galbeed ahaan mar hore ayaan abaabul ee, galnay uun diyaargarow badan suubinay markii oo ugu horreysay oo oo uu ku baaqay madaxweynaha in ee, khawaarijta ee, shabaab meel kasta ay joogto dowlad iyo shacabba loo istaago oo lala dagaalo xilligaasaan yaan bilownay diyaargarow ee, abaabul badanaan sameynay bulshada dhanaan ku wacyigelinay ciidamada badan oo tabara tababaro dhameeyey baan diyaarinay goobihii ay ka howlgeli lahaayeen yaan geynay ilaa iyo saddexda gobolba in ay ka bilaabato qorshe ah oo abaabul ah yaan sameynay marka guud ahaan dadka reer koonfur galbeed shacabka iyo ciidamada dowladda iyo cid kastaba waxaan diyaar u nahay inaan eh, aan qaybta ugu muhiimsan aan ka qaadano howlgalka iyo la dagaalanka argagixisada shabaab aniga aragtidayda horta koonfur galbeed degmooyinkeeda say u badan yihiin eh, kulli markii laga reebo afar degmo inta kaleba xor waayo Eh, waxa ay joogaan waa meelaha la isaga gooshayay iyo jidadka iyo sidii dee burcadnimada ahaa oo ay ku noolaayeen iyo inay miino geliyaan iyo ah wal- markaan fiirinay qiyaasta eh, waa joogaan eh, dhibaatooyinkoodii iyo qaraxyadoodii iyo lugooyadii dadka waa la joogaan jidgooyadii iyo dhibaateyntii shacabka reer koonfur galbeed way ku haayaan muddo badanna waa kusoo haayeen laakiin waxay ila tahay haddii loo jeesto inaysan bil qaadanayn bil inay koonfur galbeed kaga dhammaanayaan qaabkaan u diyaar garownay iyo istaraatiijiyadda hadda la suubiyey oo dagaal eh, sida ay hal mar howlgal uga bilaabanayo saddexda eh, gobolba meel kasta iyo degmo kastana ay u- aan u diyaarinay inay iyadana obereshinka qaybteeda ay ka qaadato marka waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho inaan eh, sida ugu dhaqsaha badanna loo bilaabo gurmadka iyo diyaargarowga iyo fayska labaad ee dowladda federaalka ay noogu talagashay oo madaxweynaha uu ballan qaadayna waxay soo dedejinaysaa eh, sidii ay lagu soo afjari lahaa laakiin intii ka horeyso annaga howlgalladii waa wadnaa maantaba weerar xoog badan ayaa ka dhacay eh, goof guduud iyo meel ka koreysa oo lagu jebiyey ilaa iyo raboorka hadda saraakiisha ciidamada ay noo soo gudbiyeen Eh, weli een, inay dad kale jiraanna suurtagal waaye sagaal qofna waa la oga dhimatay shan iyo toban dhaawacna waa ka qaadeen haddana waa lagu socdaa oo waa la daba socdaa marka howlgalladii iyo obereshinadii waa socdaan laakiin xoojintii iyo xooggiisii fayskii labaad inta laga gaarayo waa u diyaarsanahay waxaana aaminsanahay inuu sida ugu dhaqsaha badan uu kusoo afjarmi doono haa bulsho bulshada reer koonfur galbeed kulli waa wacyigashan yihiin bishii juun juulaay ha juulaay inay heedan jeclahay yaan waxaan isugu yeernay sideed iyo tobanka degmo gudoomiyaalkooda gobernatoriyaalka intaan ku wacyigelinay inay qayb ka noqdaan oberethonka inay shacabka wacyigeliyaan inay dadka diyaariyaan inay u diyaargaroobaan meel walba ay joogaan la dagaalanka khawaariijta waana diyaarsan yihiin waana hadda ayagaa hor socdo ciidamada oo maxay ahayde kaalmeynaya diyaarna u ah inay la dagaalaan waxaa ugu badan oo hadda aan shaqada aan la rabo howlgalka inuu ka bilowdo waa miyiga magaalooyinka dhan xor waaye dowladdaa joogto meesha ay joogaan waa miyiga miyiga weeye meesha howlgallada ka bilaabanaya oo meesha looga daba tagayo oo la rabo in laga saaro oo laga sifeeyo waa miyiga meesha ay dadka ku dhibaataynayaan oo ay miinada dhigayaan oo ay wax walba oo dhibaato biniaadankaas lagu suubiyo ay ku suubinayaan oo ay beeraha inay abuurteen ay u diideen oo xoolahooda inay dhaqdaan ay u diideen oo ay barakiciyeen oo ay diintoodii ku haystaan oo ay dhaqankoodii ku haystaan oo islaamnimadoodii ay ku dhibaan waa miyiga waaye meesha ay howlgalka ka bilaabanayana waa miyiga marka miyiga miyiga anagi waaye waa la yaqaanaa shacabkana waa yaqaanaan ciidamadana waa ogyihiin waa yaqaanaan meel kastooy tagaan waa looga daba tegaya lagama haraayo meel walba oy galaan waa loo galayaa tuulo miyi baadiyo waxaan jecelnahay ilaahay idankiisa sida uu madaxweynaha uu ku baaqay fayska labaad ee howlgalka la dagaalanka khawaariijta koonfur galbeed ka bilaabanayo inuu noqdo kii soomaaliya oo dhan ay kaga bixi lahaayeen oo muddada ugu badan uu qaatana bil ay kusoo afjarmi doonto koonfur galbeed oo dhan iyo soomaaliya oo dhanbo bil gudaheed looga saari doono insha allah horta maanta madaxweynaha baaq u diray mar horena waa u diray cafisaa loo fidiyey dadka dhallinyarada ah oo reer koonfur galbeed oo qasabka lagu haysto oo maskaxda laga qalday oo dadkooda lagu diray oo la dhibaataynayo nimankaas mabda'a qaldan wato waa la daba taagan yahay waa la qabanayaa waa la iska celinhayaa ummaddaa laga celinhayaa ka soo taga dalkiinna imaada dadkiinna u imaada waalidkiinna u imaada cafis yaa la idiin fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed cafis idiin fidiyey anigana cafiskaasaan taageersannahay cafisaa loo fidiyey intay goorgoor tahay berita asagoo xabad ridaaya intii la qaban lahaa maanta asagoo la jecel yahay ha yimaado oo nadiifa dadkiisii deegaankiisa u yimaado shaqaa loo abuurayaa waxbarashaa loo samaynhayaa dhaqan celin baa lagu samaynhayaa dadkiisuu la noolaanayaa waxaan u sheegaynaa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad uga digaynaa ha ku daba dhimanina waxaan meeshay ku dhammaanayaan waa aragteen nololna idinma aha waana aaminsanahay dadka saddex nooc bay ku haystaan dad xoog baa lagu haystaa waa la qasbay dad waa la qalday dadna waa dad dhallinyaro ahoo meel loo socdaba aan ogeyn saddexdaba waxaan ku soo dhoweynaynaa gacmo furan hadda intay goorgoor tahay oo cafiska uu furan yahay oo loo diyaarsan yahay in la soo dhoweeyo isaga soo taga deegaankiina iyo dadkiina u imaado jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid a asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakoolaa qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah waaw waaw xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud 4 g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
waa hagaag dhegeysta lulu waxaad maqlaysaan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saaca raadiga darsare ee magaalada muqdisho dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxay sheegtay in horgal ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe gaaraan tuulo hoos tagta deegaanka xawaldaya gobolka shabeellaha dhexe lagu dilay degaaraano dhowr oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dowladda federaalka soomaaliya waxay ka warbixisay islamarkaana ay faahfaahisay howlgalladaas ay ka howlgallada ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe dowladda ayaa waxay sheegtay in howlgallada ay fuliyeen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa nisa islamarkaana howlgalkaas uu ka dhacay tuulada lagu magacaabo een, dhagaxow oo hoos tagta deegaanka xawaaley ee gobolka shabeellaha dhexe waxay dowladda sheegtay in howlgalka lagu diray in ka badan ah, afartan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab halka tirakan lagu dhaawacay waa sida lagu sheegay waray dowladda een, ah, warbaahintooda ay ku baahisay qoraalkan waxaa la sheegay in howlgalkan ay si wadajira u fuliyeen ciidanka xoogga kuwa deegaanka kuwa iyo sir- iyo kuwa nabadsugyada iyo sirdoonka qaranka ee nisa inta uu socday howlgalka sidoo kale waxay dowladda sheegtay inuu hal askari oo ka tirsanaa ciidanka qaranka uu kaga dhintay een, howlgalkaas halka sidoo kalena een, uu tiro qaran ay ku dhaawacmeen oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka maalmo ka hor ayay ahayd markii dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar qaraxyo ku bilowday ku qaadeen deegaanka xawaalada ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana weerarkaas ka dhashay khasaaro isugu jiray dhimashay dhaawac oo aadna fara badan saraakiisha ku dhimatay weerarkii al-shabaab ee ku qaaday deegaanka xawaalday ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka mid ahaa taliya guutada saddexaad ee qeybta toddobaatanaad ee ciidanka xoogga dalka iyo askar kale oo ka tirsan ciidanka dowladda waxaana ay al-shabaab sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas oo ku bilowday qaraxyo iyadoona ay sheegtay in inta uu socday weerarka ay hub iyo sidoo kale gaadiid ay ku qabsadeen iyadoona maanta dowladda dhankooda ay sheegeen in howlgal ka dhacay tuulada lagu magacaabo dhagaxow hoos tagta deegaanka xawaalda ee gobolka shabeellaha dhexe ay ku direen tiro dhowra oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waa hagaagdiisa weli waxaad maqlaysaan barnaamijka wareegga wararka dalsan markan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka maanta waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay amniga caasimadda gobolka waa amniga caasimadda ee magaalada muqdisho kulankaas oo ka qabsamay degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha gobolka banaadir ama duqa muqdisho sheekh yuusuf xuseen jawaale madaare waxaana kulanka intii uu socday looga hadlay een, arrimaha amniga iyo sidoo kale ee, howlo kale oo la xiriira arrimaha horumarinta mashaariicda gobolka iyo sidoo kale een, sidii loo ilaalin lahaa bilicda caasimada kulankan oo ka dhacay degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa ka qayb galay inta badan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa ka warbixiyey een, shirka degmooyinka ee looga hadlay maanta amniga caasimada ee gobolka banaadir kana qabsoomay degmada kaxda ee gobolka banaadir
بسم الله الرحمن الرحيم Een, waa mahadsantiin soo dhowaada waxaan joognaa degmada eh, kaxda oo maanta lagu qabtay shirkii eh, degmooyinka gobolka banaadir ee ka dhici jiray xoranta dhexe ee gobolka waxaa lagu qabta maantay eh, degmada kaxda oo ka mid ah eh, toddobiyo tobanka degmo ama eh, toddobiyo tobanka degmo iyo saddexda deegaan ee maamulka gobolka banaadir uu ka kooban yahay waxaa looga hadlay eh, xaalado badan oo eh, magaalada muqdisho eh, ka jira sidaad og tihiin eh, madaxweynaha jamhuuriyadda eh, banaanbixii maalin dhoweed dhaca wuxuu ku dhawaaqay in eh, la shaqeeyo horay loo socdo eh, kacdoonkii gobolka banaadir ama dadka gobolka banaadir degan eh, inay khawaarijta la dagaalamaan oo ay ka soo horjeestaan oo guryahooda ka soo saaraan oo la dagaalamaan oo sidii hore si ka beddelan looga shaqeeyo maamul ahaan amni ahaan iyo maaragtay eh, dhammaan gobolka oo isku xidhanba ayaan waxaan go'aansannay in degmooyinka loo daadejiyo shirarka eh, ka dhici jira gobolka oo gobolka waa ka dhici doonaa laakiin inta badan shirarka hadda kadib waxaa lagu qaban doonaa degmooyinka Eh, s- waxaa maanta ka soo qayb gala shirkan oo u dhammaystirnaa degmooyinkii dhammaa oo gobolka banaadir ka koobnaa waxaa goobjoog ka ahaa eh, talisyadii eh, qaybta guud ee gobolka banaadir eh, nabad sugiddii iyo iyo iyo booliiskii intaba Eh, agaasimayaashii gobolka banaadir iyo dad fara badan oo kale ayaa ka soo qayb galay waxaana laga hadlayay sidii loo dardargeli lahaa eh, barnaamijkii kacdoonka eh, bulshada gobolka banaadir ku nool Eh, meeshii looga sii wadi lahaa eh, loo samay lahaa maaragtay wacyigelin waxaa lagu kala qaatay eh, xogo ay soo ay isweydaarsadeen guddoomiyaasha degmooyinka maamulka sare ee gobolka banaadir iyo talisyada eh, qaybaha guud ee gobolka banaadir waxaa lagu ballamay in hawshaas la dardargeliyo eh, la isku xiro maaragta dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga intaba oo si wada jira oo joogta ay u shaqeeyaan guddiyo in la abuuro oo maaragta guddiyadii ka shaqay lahaa howlahaas sida wax u qabsoomeen loo kormeeri lahaa howlaha socda loogu samay lahaa maaragta in eh, dabagal loogu samay lahaa howlihii maantay laga wada hadlay eh, soona bilowday eh, xilligii kacdoonka uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda een, in la dabagalo sida ay wax u fula- u fulayaan howlo badanaa soo socda insha allahu tacaala oo lagu faaqidi doono ama lagu geli doono eh, ammaanka gobolka banaadir iyo dhammaan howlaha eh, loo hayo eh, arrimaha loo hayo bulshada gobolka banaadir qaybahooda kala duwan marka eh, sharaf weynay noo ahayd inaan maanta degmada kaxda oo aad og tihiin inay degmooyinka daafaha ku yaalla inay tahay in maanta shirkii iyo degmooyinka uu ku qabsamo eh, hay-ado kala duwanna ay ka soo qayb galaan waa shirar isdaba jooga oo socod doona hadduu ilaahay yidhaaho oo shir kaliya aan noqon dooninoo insha allahu tacaala ficil eh, u gudbi doona warbixinada maanta lagu kala qaatay oo degmooyinku ay ka warbixinaayeen hay-adaha ammaanku ka- ka warbixinaayeen waxaa ka mid ahaa horumarka laga sameeyey maalmihii la soo dhaafay ammaanka laga sameeyey marka waa mahadsantihiin soo dhowaada
waan ku salaamay kaa qaadaysee tahay fiicana degdegsanida haa dukaankanaan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuunkuma mayrtid hadhihin waxaa ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaan waa iska socotaaya islama socotid oo maxaad ku tidhi jeebkaagow darnida kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaq dhaqdhaqis ilaa wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka indonesiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kale oo kuu keentay shirkadda sagal wholesalaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal wholesalaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eberle hal toddobo toddobaatan toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eberle hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo maryanay martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraqdigaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbalewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Ah.
maraq digaaga jimbo Ah.
iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isaguun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carabta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolar bar waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u siidho simikaarka somteele waa xirmo data internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afargees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka wareeg wararka dalsan markan haddii aynu fiirino maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta maalintii saddexaad waxa ay dhegeystay kiiska dacwadda wariye cabdalla axmed muumin oo ah xogaayaha ururka suxufiyiinta soomaalida s s j s s cabdalla muumin ayaa waxaa een, garoonka diyaaradaha dalcadee muqdisho laga qabtay sanadkii hore xilli uu doonaya inuu dalka dibaddiisa safar waado waxaana lagu soo eedeeyey kiis ah in uu jibiyey amaro ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta cabdullahi yaa maanta waxaa maalintii saddexaad xafiiska xeerarminta qaranka uu weydiiyey su-aalo la xidhiidha kiis dacwad lagu soo oogay isagana lagu eedeeyey inuu jibiyey go-aano kasoo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdulla ayaa waxaa la weydiiyey su-aalo dhowr ah iyaduna su-aalahaas ay weydiinayeen xeeraarinta maxkamadda ciidamada iyaduna weli aysan ka gaarin maxkamadda gobolka banaadir kiiskiisa go-aan rasmi ah
ilaa markii amarkan uu soo baxay magaalada beledweyne waxaa la xiray idaacad ka mida kuwa bartinariska nala ah ee dalada horaad u sheegta cabdullahi waa sheegta raalle horaada maxkamadda hortaagan tahay maxkamadda hortaagan tahay meesha aad taagan tahay waa maxkamad maxkamadda la qaadaana adigaa eedaysana ka ah Marka, maxkamaddan hadalka ku siisay iyadoo haddii kaa joojisana waa inaad ka istaagto Mak- makrofonkuna maaha kii saxaafadda maaha kii maxkamadda waa Ee, adiga weriyaa tahay waana shaqaysaa su-aashana waxaan rabaa inta aan ku weydiiyo inaad iiga jawaabto inaad faahfaahin kaa ma rabo waxa dhan ma rabo haddaad faahfaahin u baahato dalbo oo ku siinaa weriyaa tahay saxaafadda waa soo bartaa igu tiri culumta eh, bulshada ay ka mid tahay waa soo bartay professionaalan ah adiga ka weriya ahaan oo qof muwaadina oo xuquuqda muwaadiniintu leeyihiin leh oo eedda muwaadiniintu geli karaan geli karaa waxa aad faafin karto iyo waxa aadna faafin karin saxaafad ahaan uma taqaanid miya
waa mahadsan tahay waxaan rajeynaya in kaamerooyinka xaggayga soo aadaan
muhiim maa taas cabdalla su-aasha ku weydiinayo waa maadaama su-aal la weydiiyey gudoomiye waxaan kaaga mahad celinaa hadalkaaga bilowgiisa inay ku jirtay waxaa tahay wariye waana shaqaysaa aad iyo aad ayaan maxkamaddii adiga idinkaga mahad celinaa maadaama doodii hore ay ahayd cabdalla wariye miyaa mise ma ah intaa markaa ka gudbo waxaan aqaanaa waxa aan faafin karo iyo waxa aan faafin karin marka loo fiiriyo sharuucda dalka oo ugu horreeyo dastuurka dalka qodobadiisa siddeed iyo toban iyo qodobkiisa soddon iyo labo oo isiinaya damaanad qaad buuxa inaan sheegi karo dhacdooyinka dhacaaya oo ay ku jirto guddoomiye dhaliisha loo jeedinaya dadka xukunka haya waa maasanta
ma jirtaa warqad kale oo soo baxday afartii bishii tobnaad laba kun labaiyo labaatanka oo wasiirka ka soo baxday warfaafinta
walbadaas ku waxaan ayaga imisaa ku qoran
ayadan waxa ku qoran soomaali memo aa ugu horrey sooma haa koob iyo labo iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix iyo toddoba iyo sideed iyo sagaal intoo kale ku qoran intaan ma ku jiraan hay-ad uh, warbaahineed oo dadweynuhu leeyihiin caadiga soomaalida
dad- hay-ad warbaahinada dadweynuhu leeyihiin Ma ku jirto?
Dabcan, ma ma ma u malaynayo mana aqaano anigu. kuwan laftigooda ma aqaano mana u malaynayo cabdalla ma ku jiraan Abo- abokaataaga ahay
waxa iskale ma aqaan ma garanayo
ma taqaanid Okay. Ee, si waafaqsan qodobka boqol sagaashan iyo sideed maxkamadda wuxuu ogol yahay xilli kasta inay weydiin karto lab- dhinacyada su-aal ay weydiin karto sidaa darteed wixii ishkaal ku jiro aan u baahana in in caddaadaan maxkamadda u baahantaa waa ku weydiina xilliga damaanada lagu siiyo waa gorom waa maasan tahay damaanada intaanan ka hadlin horgeynta xilliga lagu keeno waa gorom
waa maasan tahay eh, guddoomiye eh, maxkamadda sharafta ee fursadda mar kale ay siisay shirka jaraa'id wuxuu dhacay isniintii tobankii eh, bisha eh, tobnaad xafiiska waxaa la yimid oo ciidamadu ay soo eh, weerareen maqribkii isla habeenkaas dambe- eh, isniinta ah oo talaada ay soo gelayso subaxdeedii oo talaadada ahayd oo ku xigtay oo taariikhdu ay ahayd toban iyo kow bisha tobnaad laba kun labaatan iyo labo aniga oo jooga hotelka jaziira ayaa waxaa teleefon ii soo diray oo Maya, whatsapp maya, iga soo faahfaahin ma rabo.
faahfaahinta waan ku siinaa, waan ku Maya.
dhameystira. Waan ku dub- waan ku dhameystira.
maya cabdalle maadaama su-aal ay weydiisay guddoomiye su-aasha aan ku weydiiyaan rabaa si aan waqtiga u ilaaliyo waqti badanaa lasoo fadhiyay subaxdeedii koob iyo tobanka ahayd waxaa soo wacay wasiirka wasiir dowlaha madaxtooyada cabdir bukhaari wuxuu yidhi shirka jira ay ka lab baabi'iya waxaan hayaa cadeymihii telefoonka isoo wacay galabteydii galabteydii waa maqalmarsan galabteydii oo koobi
maxkamadaa kula hadlayso maxkamaddu kaama rabto waxa ay sheegayso xilliga waxaa kuu soo gudbinaa qareennadaada ama xilligaa u baahata inaad faahfaahin arrintaa ka bixiso saa iskugu difaacda ayaad soo gudbinay maxkamaddu ishkaaliyaad ama wax in uu caddaadaan ay rabto bisi su-aalkaa weydiinay oo ah xilliga lagu xiray waa goorma taariikhda loo sheeg taariikhda koob iyo tobankii bishii tobnaad waa oktoobar Okay.
maalinta koob iyo toban talaado maalinta galab bas okay xilliga horgeynta maxkamadda lagu keeno waa goorma horgeynta waxaa ka horreeyay waxaa la geeyey godka jilcow kadib waxaa la ii wareejiyey eh, xarunta dababaarista ee c i d waxaan joogay ilaa iyo saddex iyo tobankii bishii Cabd- cabdalla Hey, waxay raalaho horgeyntii raalaho raalaho cabdalla waxaan rabaa inaad mid ogaato maxkamaddu su-aalahay ku weydiinayso ma ahan su-aalo jaalanjiya adiga lagugu jaalanji garaynayo laakiin arrintaada maxkamadda hortaa la siiyey maxkamaddu go-aan wa gaarto waxay u baahan tahay waxa u muuqda inay ogaato inay ogaato marka waqtiha iskaga bixin xilliga lagu xiray waxay ka muuqanaysaa xilliyadan aan ka hadlaaye horgeynta xilliga lagu sameeyo waa goorma?
horgeyntii ugu horreysay waxay ahayd saddex iyo tobankii bishii tobnaad waxaa ku xigtay lix iyo tobankii oo mar kale garsoorihii codsaday inuu arko la iga wareejiyey oo garsooro kale la ii geeyey
okay Da- damaanad goormaa lagu siiyey damaanadii ugu horreysay waxaa la siiyey lix iyo tobankii bishii tobnaad laba kun labaatan iyo labo
goormaa damaanadda lagala laabto
intaan damaanadda la igala laaban waa la xiray mar kale xaalad caafimaad ayaa ugu soo baxday waxaan weydiistay qarin een, o- o- waa mahadsantahay warqadda damaanadda koowaad ee lix iyo tobanka kuma qornayn wax shuruud ah xafiiska garsooraha ee aan ku aragnay maalintii lix iyo tobanka wuxuu yidhi qareennadaada ayaa maxkamadda imaan doono iska bax shaqadaadina qabso isa soo daawee adigu uma baahna waxaa ila joogo qareenkayga daahir iyo qareennadii kale oo maalinta ila fadhiyey ayaan waxaan u baxay safar caafimaad mar kale waxaa lai istaagay garoonka diyaaradaha oo taliyaha niisa ee garoonka ay iga qabatay waxayna igeysay c i d-da maalintaas damaanadda la igalama noqonin laakiin waxaan warqad helay damaanad kala noqosho ah labaatan iyo labadii oktoobar oo ahayd saddex maalin qiyaastii kadib markii dib la ii xiray wax yar wax yar waxaan rabaa inaan wax qorto adigana faahfaahin dheeraa geli marka taariikhahan rabaa bisa inaan ogaado okay sideed iyo tobankii bishii tobanaad ayaa lagu soo qabtay mar kale mar kale adigoo ina barka baxaya warqadda damaanadda ma- ma aragta adiga maxkamadda may taariikh ma leeda tan dambe labaiyo labaatanka oktoobar laba iyo labaatan oktoobaraa ku qoran okay warqadda maxkamadda racsaanka ka soo baxday ee damaanadda lagu sii siiyey mar kale ee, ee, banaanka xorriyadda ku- ku-meel gaarka ah goormay ku taari goormay ku taariikhaysan tahay ama waqtiga taariikhda goormay waxay ku taariikhaysan tahay labaatan iyo labada oktoobar laba kun labaatan iyo labo
warqad laba iyo labaatanka warqad ka horreysa oo damaanadda lagaala laabtay oo maxkamadda ka soo baxda gobolka ma jirta Le- sagaal iyo- sagaal iyo tobankii ayay ku qoran tahay taas laakiin ima sii
sagaal iyo tobankii aa damaanadda lagaala laabtay laba iyo labaatankiina damaanadda yaa maxkamadda racfaanka dib kuu siisay dib isiisa laba iyo labaatan okay isku darka inta ay xirinta oo xabsiga ku jirto waa imisa
gudoomiye ilaa maantaan xirano warqadday damaanadda haddaa fiiriso waxaa ku qoran inaanan shaqayn karin hadli karin iyo inaanan safri karin Ee, su-aashaas ma- ma raba jawaabtaas inaad i siiso inta xabsi ah ku jirto oo xorriyaddu kaa maqneed xorriyad ku meelgaar hadda haysataa hadda xabsiga adoo jeebaysanmaa maxkamadda lagu keenay waa maya inta xabsi aad ku jirtay isku darka godka jilcow iyo miyaa sheegaysaa c i d godka jilcow ilaa c i d waxaan ku jiray laga bilaabo koob iyo tobanka oktoobar ilaa laba iyo labaatanka oo ah qiyaastii koob iyo toban beri
Ay, waa mahadsantay fariiso
Thank you.
shaqaalaha shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha dancadde ee magaalada muqdisho iyo faafuri ayaa waxa ay maanta ku dhawaaqeen shaqa joojin shaqaalaha ayaa ka dhigay banaanbax afaafka hore ee garoonka diyaaradaha dancadde ee magaalada muqdisho iyagoo ka cabanaya xuquuq dhanka mushaaraadkooda oo ka maqan sidoo kalena waxaa lagu kordhiyey saacadaha shaqada ee garoonka dancadde ee magaalada muqdisho qaar ka mid ah shaqaalaha warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay cadaalad darro ay ka tirsanayaan maamulka shirkadda islamarkaana ay go-aanseen il- in ilaa iyo inta wax laga qabana cabashadooda ay joojiyaan shaqadii ay ka hayeen garoonka diyaaradaha dancadde oo ahayd mid muhiim ah sidoo kale waxa ay tilmaameen shaqaalaha in ay shaqaynayaan saacado badan oo aan ku jirin wakhtiga shaqada lagu heshiiyey islamarkaana looga baxay ballan ahayd in loo kordhin doono mushaarka balse aysan dhicin taas sidaa ay sheegeen shaqaalaha oo warbaahinta la hadlay shaqadan ka shaqaynayna waxaan nahay dadka suuro geliyey in diyaaraddaas la saaro alaab nadiif ah oo amnigeeda la hubo qof nadiif ah amnigiisa la hubo inaan jirno maalinta waxaan soo saarnaa lacag ka badan toban jeer lacagta ay soo saaraan caalamka kiis kale haddana waan ka baahannahay waa ku bahdilannahay waxaa intaas dheer in ay ku jiraan dad hooyooyin ah oo carruur ay ka dambayso oo mararka qaar nuujiso ah waxaa ku jira dad waalidkoodiyo da ah u shaqaynaayo waxaa ku jira arday waxaa sii dheer riski broblemka magaalada ka jiro ma kulligeen ma deganin goobta shaqada magaalada geesiheeda kale kasoo shaqa tagnaa riski kale waaye Ee, adeega gacanta aan ku hayno waa riski kale haddii diyaaraddaas dhibaato ay gaarto tiirkii intaana u tegaysa meesha joogto oo u dhimanayso ma loo ogo Ee, midda kaloo meesha taalla waxay tahay n extral training dadkan ma haystaan xukuumadda waxaan cod dheer uga codsanaynaa annaga dadka eelaboorka ka shaqeeya haddaan nahay gaar ahaan dadka amniga ka shaqeynaya haddaan nahay waxaan isu aragnaa inaan nahay askarta xuduudda xuduudaha dalka uu leeyahay xuduud ka badan ka- ka mida ka shaqayso aan nahay xuduud ka midaan ka shaqeynaa weliba waxaa rabnaa inaan qaadanno ninkaas xuduudda joogo wuxuu qaadanayo j- mushaarkeyga in meeshaas lagu jaangooyo xuquuqdeeda meeshaas lagu jaangooyo Een, taytalka taytalka shaqadana uu cad yahay lambar one aniga waa ina ahaadaa because of kow waddankii aan leeyahay waxaan u aamusnaa oo daaha gadaas ugu jiro u samraayey waxaa isdhahaya maalina lagu arki doonaa waa lagu dareemi doonaa maanta warfaafinta maalinta aan imaan lahaa inaan noqoto waa ku faraxsanahay dadkan shaqada ay hayaan qofkii waxaa lagu shaqaaleeyay laba boqol iyo konton doolar laba boqol iyo konton doolar maqaayaddaas iga soo gelaya haddaan shaaha xaggaas ku kariyo anuu free ah oo wakhtigaan rabo maqaayadeeda ee shidan karo ajanabi aan nala shaqeeyo oo waddanka aan u dhalanin afrikaan iyo turki iskugu jirto eelaboorka ay dhex degan yihiin baakinka diyaaradda iyo guryahooda way issaaran yihiin shaqada barbareenkeeda ma ku dhacaayo aniga bannaanka markaa soo aado qofkii shaqada aan isku xumeyna ay dili karo markay wax iga gudbaan ay diyaaradda u gudbaan dowladdii ay xukumi karta askarigooda way xukumi kartaa ma karti labadaas boqol oo sun ah oo u qaadanayo waddankaaga waa ku qanac saaka waxay maraya in la idhaho dowlad mabalhiid yaa la sheergaraynaya marka dowladda inaan ku leeyahay dadka tus xuquuqdeeda ii soo celi waxaan maanta halkaan u taagannahay inaan u doodno eh, xuquuqdeena asaasiga ee aan ku leenahay eh, shirkadda aan airbortka ugu shaqaynaynay annagoo ah eh, qolada eh, aviation securityga airbortka ka shaqaysa weliba eh, vavory la shaqaysa Eh, beryihii ugu dambeeyey dhan waxaa socday dhibaatooyin iyo dhibaato aan ka eeg sheeganaynay eh, shirkaddan favori Eh, markii laamaha amniga iyo waxyaabo badan laysku dayey eh, weli waxa kama soo naascadaanin iyadoo taa ay jirtana maanta waxaan go'aansannay inaan aan shaqada aan joojinnay oo aan halkan taagannahay Eh, dad walba iyo qof walba oo dal jooga waa muwaadin muwaadin walbana wuxuu xaq u leeyahay inuu dowladdiisa ula hadlo maxaa yeelay dowladda eh, waxay maanta mas-uul ay ka tahay annagoo idil qof walba Eh, waxaan halkaan fariin ugu gudbinaa eh, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya eh, doctor xasan sheekh maxamuud eh, iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare kaasoo eh, labadooda ah eh, labada madax ee dalka ugu sareeyey inay arrintan iyo xuquuqdan eh, darada nalagu hayo inay soo farageliyaan Ah, anigoo ah mid ka mid ah shaqaalaha tiimka fafori aviation waxaan halkan u taagannahay aniga iyo asxaabteenna inaan ka hadalno cabasho aan qabno taasoo ku salaysan xuquuq maqan sidaasi darteed arrintan aan maanta ka hadlayno dacwaddeenna iyo howlaheeda waxay soo bilaabatay afar wiil ka hor waxaan u gudbinnay dhammaan laamaha ay arrintan khusayso ee amniga iyo maamulka iyaga laftigoodu dadaal wanaagsan ay sameeyeen laakiin kambanigu meeshii la rabay isagu muusan soo istaagin go'aanna muusan qaadan sidaasi darteedna ilaa hadda nooma imaanin sidaas darteed annagoo ka mid ah qaybta aviation safety-ga diyaaradaha kambaniga waxaan go'aansannay inaan shaqada joojinno annagoo dhammaan hal shaqo wada qabano in aan haddana kala mushaar nahay contacti qof walba si gooni looga saxiixo yacni anaga soomaalideena kan ugu badan wuxuu ku shaqeeyaa saddex boqoli konton saddex boqol labaatan ilaa laba boqoli konton aan kala qaadanaa tan ugu daran waxay tahay yacni qofkan ajaanibka asagoonan kira ka bixinin cuntadiisii dikaala looga qaadaayo in ay qaataan afar kun annagana keena ugu badan uusan afar boqol gaaraynin overtime jiray oo shifti la geli jiray oo hadda dagaalka meesha koowaad uu ka bilowda eh overtimekaas wuxuu ahaa ewel saacadii hal dolar kadib waxay ka dhigeen maxaa la sheeg kadib waxay ka dhigeen haddana waxay dhaheen si volunteer ee ku shaqeeya markii aad diidnay in aan volunteer ku shaqeyno oo anaga waxaa dhahan xilligii kontraaga aan igula heshiiseen sagaalkii saacadood siddeed saacadood aa ku qoran warqadda xitaa bareegeena anaga saacadda bareega qaadanayno inaa buuxinaa u go'aansanay sagaalkaas saacadood markaa shaqeyno kadib in aan bixi karno ayagana waxay dhaheen wax aad go'aan qaadan kartaan ama aad bixi kartaan ma jirto
hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkani joognaa waa muhiim in ubadkaadaad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda kaalay horta mobel internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka billaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu duusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal doolar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba ii dahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxa ay xukun dil toogashaha ku riday maxamed cabdinuur jurow doctor fanax oo loo haystay dilal iyo qaraxyo iyo sidoo kale been abuur la xidhiidha darajooyin ciidan iyo takhasus uu sheegtay uu muddo ku shaqaysanay inuu ahaa dhakhtar doctor fanax ayaa la sheegay in uu dhakhtarnimo kaga howlgeli jiray magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana afar iyo tobankii bishan janaayo laba kun saddex iyo waa laba kun saddex iyo labaatan laga soo la hor keenay maxkamadda ciidamada qarabka sida maxamed cabdinuur ayaa lagu eedeeyey inuu sadan badan u shaqaysanayay qaab dhakhtar ahaan islamarkaana uu ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sida uu isaga ku sheegay rays laga qaaday xeerlaalinta guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay maxkamadda ka codsatay in ninkan ah, lagu rido xukun dil toogasho ah maadaama uu ka dambeeyey dilal iyo weerar ka dhacay magaalada muqdisho gabagabadii gudoomiyaha maxkamadda rajeed koowaad ee ciidamada qalabka sida kornel xasan cali nuur shoote oo ku dhawaaqay in eedeysane maxamed cabdinuur jirow doctor fanax ay maxkamadda ciidamada ku xukuntay xukun dil toogasho ah gudahaan dhegeystayaal caawa intaaan kusoo gabgaynaa barnaamijka wareega wararka darsan cabdiwahaab ayaa farsameynayay nabadgelyo